bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiyo isnaahi waa arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad ee janaayo sannadda laba kun kow iyo labaatan qodobada aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku biira bahda saxaafadda oo ka hadlay dhibaatooyinka ay kala kulmaan xilliga barashada saxaafadda qaar ka mida dhallinyarada magaalada jowar oo ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka waxyaabaha maanka dooriya beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe oo weli ka cabanaya cayayaano saameeyey wax soo saarkooda ururka dhallinyarada hiil oo sheegay inay kulamo isdhexgal dhallinyaro ah ka wadaan deegaanada maamulka hirshabeelle xubinta sarifka iyo suuqada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddeed caaw warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a tirada dadka cudurka koronavirus ugu geeriyooday gudaha dalka maraykanka oo kor u dhaafaya afar boqol oo kun
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid toban iyo sagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacayso iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo deg deg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal warka waxa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ahna wardiinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan gabdhaha soomaaliyeed ee ku biira bahda saxaafadda ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ay la kulmaan xilliga barashada saxaafadda warya iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
gabdhaha soomaaliyeed ee jecel in ay ku biiraan mihnada saxaafadda ayaa waxa ay inta badan la kulmaan caqabado kala duwan oo dhan walba ah taasi oo dibudhac ku keenaysa hamigooda iyo halka ay hiigsanayaan waxaa inta badan aad u yar xirfadda iyo aqoonta dhinac warbaahinta gabdhaha marka loo eego wiilasha taasi oo ka timid faquuqa dhinaca shaqada oo ay gabdhaha la kulmaan mudno xuseen waxa ay ka mid tahay gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta gobolka hiiraan waxaan kula kulmay magaalada jowhar oo ay u joogto tababar saxaafadeed waxa ay iiga sheekaysay caqabadaha ay la kulantay markii ay kusoo biiraysay mihnada saxaafadda walaahi horta xaliimo markii la dhahaa saxaafad caqabada lala kulmo aaday u fara badan yihiin caqabado rag iyo dumarna isku mid maaha oo rag iyaaba caqabado kala kulmaayo dumarkiina haba sheegin kuma sii jiraan inta badanna gabdhaha gobolka hiiraan haddii si loo fiiriyo saxaafadda inta badan si aad uguma soo dhex muuqdaan waa caqabado nolosha ku haysto saxaafadda ku qalifo waxaysan usoo dhex muuqan karin saxaafadda caqabadaha ka qabsada waxay ka mid yihiin ayagoo soo muuqday oo saxaafaddii soo dhex galay oo hami ka leh oo rajo ka leh waxaa laga yaabaa mudda ugu horeysa inay waalidku u diidaan ee yidhaahdaan saxaafadda ani ahaan haddaa iska hadlo markaan soo galaya caqabado badanaa kala kulmay waayo waxaa soo galay saxaafadda labada kun toban iyo sagaalkii aa soo galay saddex sanaad saansaankaana saddex iga ahaa ku jira kun toban sagaalka weliba bilihii shanaad meelaha saaday aa idaacadda laga aqbalay aa soo galay aa shaqo bilaabay markaa shaqo bilaabay kadib caqabado badanaa la kulmay caqabadahaasoo ah in idaacaddii shaqo bilaabay ee u badnaayeen rag inta badan dumarka ay ugu dhaga hadlayeen markaa soo galo anigoo qarinaya xitaa dadka waa ku faani jireen buugta saxaafadda qaarkood ayagoo wato aniga markaas buugka saxaafadda qaadanaya waa qarin jiray waayo waa leegu caan jiray inta badan waa leegu dhaga hali jiray waa leenii jibi jiray waxaa la dhihi jiray labaatan nin iyo ka badan dhexda ugu jirtaa ayadoo dumar ah ee shaqeyn haleynaysaa waa qof halaysan waa qof saan qof inta badan bulshada waxay ka aaminsan yihiin saxaafadda inay tahay wax qaldan misna wax aanan jirin oo gabar dee marba saxaafadda xagash inay tahay gabar halaysan aniga saasaa la dhihi jiray saxaafadan waxaa ka doontay laba nimankas badan maxaa ka doontay maxaa ugu dhex jirtaa haddaa marba saxaafad gashi waa naga halaysan tahay saanaa tahay kanaa tahay ayadoo waalidkayga ay dheheen saas ay waalidkayga caadi yihiin ila ogol yihiin laakiin waalidka waxaa waxaa jira wax dad la dhishto adeerre iyo abtiyaala jiro iyo maysan ogoleen oo waxay dhahayn nimana dhex ugu jirtaa waxaan nimana ku dhex jirtaa saxaafadan ka dhex bax saanyeel kanyeel mar walba waa leenihi jibi jiray xitaa marmarka qaar waxaa laiga qari jiray dadkii la dhishto guri iga joogo mararka qaar bugta saxaafadda laiga qari jiray iskuulka inaa ka daaho anigoo iskuulo kalenta dhiganayo bareefadi kale dhiganayo bareefadi kusii daaha iskuul marka xaafadda soo laabtanso buugga qaada amaago oo buuggii saxaafadda buugta ka dhex fiira amaagoba iguma jiro raadi buuggii ka dambe iskuulkii aad iskuulkii xitaa mararka qaar waa ka daahi jiro oo saxaafadda waxaa ajiri galaaska qofka ugu dambeeyo oo soo galo alxamdulilah waxaa ahayn sideed gabar iyo waxaan ahayn iyo shan wiil ma ahayn waxaa kusoo hirnay markaa qalinjibinayna saddex gabdhood iyo afar wiil kusoo hirnay intooda dee warbaahin uma shaqeeyaan oo kulli wax saxaab wariyin noqda kuma jiraan sas ay tahna markii soo galaan galaaska inta badan aniga ugu dambeyn jiro isma dhehayninbu saxaafada kasoo dhex muuqanaysa misna hamigeyga wuu saraya inaa saxaafad galo oo ku shaqaysto oo maanta wariye aan noqdo hamigeyga wuu ku jiro nolosheedina wuu ku fikiri jiray hadda magaalada baladuuna inta badan jaamacad lagama bixiyo saxaafad oo laguma barto kuliyad saxaafad eh kuma taalo oo journalism kuliyad ma taalo hamigeyga wuxuu ahayna kuliyad journalism barto oo journalismkas ku shaqaysto journalismkas markaa ku shaqaysto noqdo qof suxufiyo caan waxaa jira gabdho badan oo la kulma caqabadaha ay ka soo hadashay muna marka ay ka mid noqonayaan saxaafadda
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ayaa ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka waxyaabaha maanka dooriya wariya iyaga cabdiweli axmed hilowle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
isticmaalka maandooriyaha waa mid ku soo badanayo dhulka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada gobolka shabeellaha dhexe sababtoo ah muqadaraadka ay isticmaalaan dhallinyarada ayaa ah mid ganacsi ku yimaada iyo mid lagu beero dhulbeereedka gobolkani maxamed gaabu nuur oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ayaa ka hadlay sida loogu wacyigelin karo dhallinyarada isticmaala waxyaabaha maanka dooriya kuwaas oo ka mid ah taabowga iyo xashiishka waxaan ka aaminsanahay shay xun oo maanka dooriyo oo baryahan dambena ku batay isticmaalka dhallinyarada da'da yar waa gartay n aniga waxaan isleeyahay waxaa looga wacyigeli karaa iyadoo mataqaanaa dhallinyarada ay u istaagto dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanka kan inay mataqaana ay ka wacyigeliyaan sida lala kaashado maamulka lala kaashado waalidiinta lala kaashado macalimiinta lana xadido goobaha ay ka soo gelayaan ama ganacsi ay ku yimaadeen ama beeraha ay ka baxaan intaas culeysyada la saaro taasaa mataqaana saasaa loo xadidi karaan isleeh aniga waa nasiib darro haddii dhallinyaradii da'da yareed oo mataqaanaa dalku oo u baahnaay ay isticmaalayso maandooriye mataqaanaa waa waddooyinkay taagan yihiin maxaa la dhihi jiray geedaha hoostoodaad ku arkee waxay kaa hor imaahayaan ayagoo mataqaanaa faruurta korkeed ay taagantaho taabuu baashilaha ay ugu jiraan waxaad arkaysaa ayagoo mataqaanaa guryaha ku jiro dirishaduhu ay qaac ka qulqulihayaan mataqaanaa shiishadii ay dhuuqayaan waa nasiib darro waxaana leeyaha mataqaanaa ilaahay mataqaanaa ummadda ha ka badbaadiyo maandooriyahan waddanka ku bata beryahan dhinaca kale nasteexo aadan oo la hadashay idaacadda isnaay ayaa xustay in haddii ay gacmaha isqabsadaan waalidiinta iyo mas-uuliyiinta gobolka ay wax badan ka bedeli karaan heerka hadda uu gaarsiisan yahay maandooriyaha walaahi n maxaa loogu wacageli kara waxay tahay in n maamulka gobolka jira amahayno maamulada iskuullada inay iskaashadaan so intaasoo keliya loogu wacyigeli karaa walaahi wax badan soo cunugiiba markuu iskuulka imaado ama marka meesha wax ugu barinaya markuu imaado wax cashirka meeloo ka imaada meel u socdaba garaneen waa laga wanaagsan yahay waxaas dhalinyarada inay ku fogaadaan ama ay ku dhaqaqaan haddana idoo taas ay jirto inay maamulada iskaashadaan weeyaan sida looga hortaga dhalinyarnimo dhibay leedahay oo cunuga asigoo waxba mustaqbil iyo mid daba asigoo ka fikirin unba waxaas ku dhaqaaqaa laakiin dad aa jiraana halkaan soo geliyaan ama si qaas halkan u keenaana soo dadkaas in la wacyageliya way wanaagsantahay hata inta jirto waxba isdhamaano inkastoo ay wiilish usii badan yihiin dhakhaatiirta ka howlgala caasimada jowhar ee hirshabelle ayaa dhowaan ka hadlay khataraha ka dhalan kara isticmaalka maanduuriyaha kaa oo sababi karo in qofku isticmaalo uu si fudud ugu dhaco cudur uu ka mid yahay kansarka
beeralayda gobolka shabeellaha dhexe ayaa weli ka cabanaya cayayaanno saameeyey wax soo saarkooda beriya iyaga maryame shii cabdi ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
saamaynta ka dhalatay ayaxii toddobaadyadii ugu dambeeyey soo gaarayay qaybo ka mida tuulooyin hoos yimaada degmooyinka jowhar iyo mahadaay sidoo kale cayayaan fara badan ayay sheegeen beeralayda in uu dhibaataynayo cumar maxamed qoryow oo ka mid ah beeralayda tuulada calideer ee duleedka magaalada jowhar aan kula xiriiray qadka taleefonka ayaa sheegay dhibaatooyinka ayaxa iyo cayayaanka ay u geysteen beerahooda beeraha tuulada calideer waa beero badan oo beerta kulligeed midda kasteertay beerta dhammaanteed waa toban sac saddex milashir soomaali ah dhowr boqol oo haytar waa ma dhow waa beero weyn waa weyn wa waxaa u qaadanay qanaxyo iyo macnaha waxaa u qaadanay burxoori waxba isaga qaadanaan ka boobay waa beer dhaayo sisan iyo deel isugu dara dhaayo qarashkii iga galay maamulka waxa uu sheegayaa laftacaal sisimakaas waxaa naga haayo ayaxayaa naga haayo waxaa naga haayo galluun waxaa naga haayo ciryaan ciryaana naga haayo waxa kula tacaalla ayaanu sheega waxaa jirta beeraley badan uu dhibaateeyey ayaxa iyo cayayaan dhibaateynaya beeraha kuwaas oo ay sheegeen in ay jirto ceeryaamo qabow badan oo subaxii iyo galbihii ku degta beeraha taasina ay sababto in ay caleemaha isku dhegaan islamarkaana ay ka dhex dhashaan cayayaano noocyo kala duwan leh waxaana jirto tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar oo dhibaateeyey ayaxa waxaa ka mid a tuulada banaaney ee duleedka degmada jowhar mid ka mid ah dadka bartay cilmiga beeraha ayaa ka codsaday wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo midda dhexe in la caawiyo beeralayda iyo xoolodhaqatada si loo badbaadiyo beeraha iyo xoolaha intaba wasaaradda beeraha dowladda dhexe iyo hirshabeelle codsiga aan u dirayo sidii islamarkaa loo difaaci lahaa ummaddan loogu qaban lahaa dhibaatooyinkan ku soo noqnoqday iyagoo fasahaad ku soo rafaaday haddana dalaga kuwii uu heray anyax saameen uu ku sii yeelanayo marka wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaa inaad ay sameeyaan gurmud oo degdega in ay sameeyaan ayna u kaashtaan aqoonyaanada in ay u kaashtaan dadka aqoonyahanada beeraha cilmiga beeraha dadka soo bartay in ay u kaashtaan haddana tareyna ay dad si ay u sii siiyaan ama tababar ay u siiyaan dad beeraley say iskaga difaaci lahaayeen inay tababar ay usii siiyaan markaan leeyahay cilmiga beeraha markaan leeyahay macal xoolaha ku jira agricultureka lagu sheegaya xoolaha ku jira wax badanaa soo galayo baranjigiisi waa badan haddii waa tirinaan wax badanaa soo galayo laakiin hadda waxaan kusoo koobaa dhibaatooyinka saameynta ay ku yeelanayaan beeralayda iyo xoolaaleyda waa haddana waa beeska koowaad oo nolosha beer wixii ka soo baxo ay bulshadan ku baahibeelay xoolaha beer nafkooda ay kasoo ay kusoo bilaabanayaan beer ay ku nool yihiin beer wax inay kasoo daaqaan ay ku nool yihiin haddana iyaga ganacsi laga sii sameena ama hilibkooda la isticmaala ama caanahooda la isticmaala waxyaabo badana laga isticmaala maadaama beeska koowaad ay yihiin beerta iyo xoolaha beeska koowaad ay yihiin wasaaradda beeraha waxaan ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaa inaa cilmigaas dadka u ehelka ah ina ay raadiyaan kala oo la tashtaan wax ay isla meel dhigaan si ummaddan looga badbaadi lahay dhibaatooyinkan ku soo noqnoqday waxaa jira cabashooyin ay wadaan beeralayda gobolka shabeellaha dhexe iyagoo horay ula daalaadhacayay fatahadaha webiga shabeelle ayay ugu darsameen ayax iyo cayayaan aafeeyey beeraha sidoo kale daaqa xoolaha ayaa ka mid ah halka ay saameynta ku yeelatay dhibaatooyinkaasi
ururka dhallinyarada hiil ayaa sheegay inay kulamo isdhexgal dhallinyaro ah ka wadaan deegaanada maamulka hirshabeelle wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
waxaa muddooyinkan dambe jira kulamo ay wadaan ururka hiil oo ah madal ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ku kala sugan deegaanada hirshabeelle sida magaalooyinka beledweyne iyo jowhar iyagoo ka harinsanaya sidii dhallinyarada garab buuxo looga siin lahaa waxbarashada helitaanka shaqo iyo in ay ka mid noqdaan siyaasadda dalka iyo in ay qabtaan wacyigelinno isdhexgalka la xiriira guddoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada hiil ee hirshabeelle shariif axmed cali sow ayaa sheegay inay wadaan dadaalo lagu horumarinayo dhallinyarada ku nool deegaanada hirshabeelle isagoo sheegay in barnaamijyo badan ay ka wada hadleen xubnaha ururka midaas oo qayb ka ah sidii isdhexgalka looga sameyn lahaa magaalooyinka jowhar iyo beledweyne
dhinac walbo ay u baahan yihiin dhallinyarada in laga taageero dhallinyarada maanta waxaan dhihi karnaa waa dhallinyaro wax baratay shala meesha ay taagneeday dhallinyarada maanta ma taagna kuwa dugsiyada sare ka baxaayo kuwa jaamacadihii usoo dhammaahayaan waxay u baahan yihiin marka in laga taageero hore in gacanta loogu qabto fursado shaqo in loo abuuro si ayna dibaraysad u naqan u niyojibin maadaama waa dareemi kartaa qofka natiijadiisa markuu gaaro oo waxbarashadii gebigebeeyo wuxuu u baahan yahay waxaas uu soo bartay inuu ku shaqeeyo inuu ummad hogaamiyo inuu bulshada waxa uu soo bartay kula soo noqdo oo u faa-iideeyo ha ahaatee haddana waxaa laga maarmaan ah ee, maamulka jira markaas markaas ama dhalinyarada goobta ay joogaan cidda ka arrimiso inay gacanta ay ka qabtaan waxa ay soo bartaan si ay u gaarsiiyaan guud ahaan ummadda kale taasoo horseedi karto horumar iyo barwaaqo in layska warhayo laysla shaqeeyo baahiyaha gaarka ah ee jira bulshada dhexdeeda ka jira haddii ay ahaa laheeday ee, mid shaqo mid waxbarasho mid caafimaad mid dhismo deegaan haddii ay ahaa laheeday intaba waxa sababi karo inay intaasoo dhan hagaagaan waa dhalinyarada Ee, golaha deegaanka horta dhalinyarada markii aanan la xaqirin waxay leeyihiin boosiishano toos ah dhalinyarada sababtoo ah maanta ummad hogaankeeda cidda wax ka bedeli karto waa dhalinyaro dhalinyarada waa hogaanka birito ee guud ahaan dalka ama dowlad goboleedka Ee, sidaas darteed haddii boosiishan la siiyo oo la yiraahdo dhalinyaro inta badan ma badna dhalinyarada ma la xuso laakiin waxaan aaminsanahay xiliyadan soo socda inay tahay ee, xiliga dhalinyarada ugu jaanisyada badneede ururada dhallinyarada ee ka jira hirshabeelle ayaa ku tartamaya sanadkan cusuba sidii loo baraalin lahaa awoodda dhallinyarada iyo helitaanka xuquuqdooda ee ay ku leeyihiin dowlad goboleedka hirshabeelle
weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda isna ee magaalada jowhar markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo waatan wariyaha iyaga xaliima cali ibraahim oo inoo soo jeedisa
mahadsanid cabdiwahaab dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar waxaa suuqyada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga madaal galey waxaa suuqa la kala iibsanayaa koo iyo toban kun ilaa laba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga haaf bariis xamse waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanayaa lix iyo labaatan doolar toban liitar saliid cadeey waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa saddex iyo toban doolar halka labaatankeeda liitar uu marayo lix iyo labaatan doolar haafka bur waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa shan iyo toban doolar gisa cabitaan cananaas waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa shan doolar dhagaystayaal waa naga intaa xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar ee warka habeennimo
aan halkaas kaga gudubno dhegaystayaal xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo markana akhbaaraadka dibadda tirada dadka cudurka coronavirus ugu geeriyooday dalka maraykanka ayaa kor u dhaafay afar boqol oo kun daraasad ka soo baxday jaamacadda john hopkins ayaa sheegtay in tirada dadka cudurka covid 19 uu ku dilay gudaha dalka maraykanka ay talaadadii shalay kor u dhaaftay afar boqol oo kun tirada dhimashada cudurka korona ayaa kor u sii kacaysa tan iyo fasaxii ciidda masiixiga ee dalkaasi maraykanka saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay oo keliya in ka badan saddex iyo lixdan kun oo qof ayaa cudurka ugu dhimatay guud ahaan dalka maraykanka gobolada michigan new jersey new york south carolina iyo fairmont ayaa sheegay in dawada tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban uu gabaabsi ka yahay una baahan yihiin doosas badan oo ah tallaalka ay soo saareen bevisor bontage iyo sidoo kale moderna warbixinta ayaa sheegtay in siddeed iyo toban gobol oo ay ku jiraan california pennsylvania texas iyo sidoo kale washington bisha janawari ay diiwaan geliyeen kiisaskii dhimasho ee ugu badnaa abid madaxweynaha dalkaasi maraykanka joe biden oo maanta oo arbacaa loo dhaariyey xilka ayaa ajandaha koowaad ee xukuumaddiisa ka dhigay la dagaalanka xanuunka covid sagaal iyo toban wuxuuna ballan qaaday in qof walba oo ku nool dalka maraykanka laga tallaali doono xanuunka covid sagaal iyo toban warkii oo aad dhegaystayaal caawa kala socoteen idaacadda isna ee magaalada jawhar idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaab cabdo maxamuud isla markaana inoo farsameyn injineer zaki waa inagaynta intaa warka warkiisa xii ku kulmi doonno innagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciddii warka naga seego waxay dib kaga daalacan kartaa websaytkeenna radio isnai dodesow